بsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslم عlى نbyina mxamd وعlى آlih وأصxaabه أجمaعيn أma bعd qala الإmam الbخاriي رaximh الlه taعaalى bab man maata وعalayhi sوم baab ay hada kani baabun baab weeyaan man maata qofkii dhintay wacalayhi sawmun isagoo soom lagu leeyahay oo korkiisu soom uu yahay wa qaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi in saama canhu haddii uu ka soomo xaggiisa ay ka soomaan halaaثuuna rajulan soddon nin yowman waaxidan hal maalin jaaza bannaan soddon maalmood baa lagu leeyahay soddon qof oo kala duwan hadday hal maalin ka wada soomaan soddonkii waa ka dhaca saasuu xasanulbasri uu yidhi inay isku xigxigaan oo maalinba tilwa ukhraa inay ahaato qasab maaha taasaadna moodaa marka bukhaarina inuu sidaas arkaayo qaala xadaanaa moxamed bnu khaalidin wa huwa duhliyu moxamed bnu yaxyaa ibni faris ibni khaalid moxamed bnu yaxya bni cabdillaahi bni khaalid ayaa la yidhaahdaa awowgiisii labaad ayuu u nisbeeyey qaala xadaanaa moxamed bnu muusa bni acyan wahuwa aljazariyu abuu yaxya qaala xadaanaa abi can camri bni اlxaariث can cubaydillaahi bni abi jacfar ana moxameda bna jacfarin xadaahu can curwata can caaishaةa radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi waalihi wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi man maata qofkii dhinto wacalayhi siyaamun soon isagoo lagu leeyahay saama canhu weliyuhu weligiisa ayaa ka soomo oo yacni waxaa ka soomayo qofkaa weligiisa taabacahu bnu wahbin can camrin wa rawaahu yaxya bnu ayuub can ibni abi jacfar ayb xadiidka tarjamada xugun ma uunan samaynin qofkii dhinto isagoo soon lagu leeyahay maxaa xaalkiisa uu yahay waa ma laga gudi karaa ma samay xadiidka uu keenayna wuxuu tilmaamayaa in laga gudi karo ayb oo man maata wacalayhi siyaamun saama canhu weliyuhu soonkaas marka noociisa lama kala saarin mid nadara iyo midkii ramadaanka iyo mid kafaara ah intaba waajibka waa ka baxaane looma kala qaadin ayb sidaa darteed marka weligiisa unbaa marka saama canhu weliyuhudaasna khabarun bimacna alamri ayay ku fasireen culimmada qaar badan oo ka mid a yacni saama canhu weliyuhu falyasum canhu weliyuhu weligiisa ha ka soomo in laga wado ayb oo weligii marka isaga sidaa la faraayo walidaalika marka masalada khilaaf badan iyo baa ku jiro ibnu xajar marka inta uu ka sheegay ayaan akrinaynaa wuxuu yidhi waqad ikhtalafa asalafu fii hadihi اlmas'ala salafku masaladan waa isku khilaafeen asalka khilaafkana waxa keenaya waxay tahay cibaadaadka maaliga ah in layskaga naaib noqoto in layskaga naa'ib noqdo oo wakaalo iyagu waa galaan waa laysu wakiilo karaa sakadaadii oo aad tiraahdid qof iga kala geegee oo waa la yeeli karaa waxaa kaloo iyadana xajkoo kale qofku inuu qof ka xajiyo waa la ogolyahay oo nas baa soo arooray wuu keeni doonaa meesheeda xajku isaguna marka cibaadaadkiisa maali baa badan inta maaligana waa badanta in badani ana waa leeyahay cinda marka cinda cadami اlistidaaca qofkii marka istidaacadii binafsihi markuu waayo istidaaca bilgeyr waa la ogolyahay isaga nusuus buu leeyahay cibaadaadka laakiin badaniga oo maxdiga ah oo aan wax shaa'iba maali ah aynan ku jirin iyagu wakaalad ma galan sida asalka ah hebelow iga tuko iyo ma jirtan qofkaagama wakiil noqon karo inuu kuu tukado soonkiina marka cibaada maaliya ma aha shaa'ibo oo maalnimona kuma jirto ayb see isagu xaalkiisa muxuu noqonaa xadiidkanna oo ku soo arooray man saama man maata wacalayhi siyaamun saama canhu weliyu khilaafku marka waxa keenaya waxaasay horta u badan yihiin markaa wuxuu yidhi faajaaza asiyaama can ilmeyiti asxaabu اlxadiid meydka in laga soomo waxaa banneeyey asxaabulxadiidka وcلق الشhاaفiعي في الqdيم الqول bه عalى صحة الxadيiث imaamu shaaficina inuu sidaan uu ku qowlo oo uu madhab ka dhigto qowlulqadiimka sida ku sugan wuxuu ku xiray xadiidkan inuu ansaxo kamaa naqalahu اlbayhaqiyu fi اlmacrifati wa huwa qowlu abi hawr wa jamaacatin min muxadisii ashaaficiyati abuu hawr oo shaaficiyada ka mida aimada shaaficiyada iyo qaar muxadisiinta shaaficiyadana saasay ku tageen oo xadiidku maadaama uu saxiix yahay meydka in laga soomi karo وqاaل الbyhaqي في الkhilaaفiyaaتi waxa uu ku yihi hadihi الmasألة haabiتaة masأladan waa sugan tahay laa أclamu bayna أhli الxadiiثi fii صxatiha fii khilaafi صxatiha laa aclamu khilaafan laa aclamu khilaafan bayna أhli الxadiiثi fii صxatiha ahluxadiidka dhexdooda ma ogi buu yihi khilaaf ka taagan xadiidkan inuu ansaxay fawajaba alcamalu bihaa marka haddaan marna xadiidka sixadiisa aan laysku khilaafsanayn in lagu camal falaa waajiba marka uma saaqa bisanadihi ila shaaficiyi ayuu soo kaxiyey qaala waxa uu yidhi kullu maa qultu wax kastoon dhaho oon dhahay wasaxa can inabiyi sala allahu calayh waali wasalama khilaafuhu nebigana uu ka ansaxay waxaa wax khilaafsan fakhuduu bilxadiidi xadiidka qaata walaa tuqalliduunii hadalkaasuu marka isnaad ahaan u ka ehnay marka imaamu shaafici uu leeyahay waqaala shaaficiyu marka qowlulqadiimka dabcan waxaad moodaa inuu u janjeero in laga soomi karo binaan calaa sixati hada alxadiid waqaala shaaficiyu fi ljadiidi wamaalikun wa abuu xaniifata saddexdaa waxay dhaheen laa yusaamu cani lmeyiti meydka lagama soomo qowluljadiidku madhabka ku dhisanya marka saas lagama soomo meydka iyo abuu xaniifana saasuu yiri imaam maaligna sidoo kale wqaala اleyثu وaxmadu وaisxaaqu وabu cubayd laa yusaamu canhu ila اnadr waxay yidhahdeen lagama soomo ilaa nadarka maaha soonkeen kala qaadaynaa bay dhaheen soonka waajibka ee ramadaanka ma laga soomaayo wax la samaynaya marka waa icaam waa laga quudin baa laga samaynaya laakiin soonka nadarka ah waa laga soomaayey dhaheen xmla lilcumuumi اladii fii xadiidi caaishata cala اlmuqayadi fii xadiidi bni cabaas xadiidkan caaisha ee iطlaaqa oo ku jiro man maata wacalayhi sawmun saama canhu waliyuhu iطlaaqa ku jiro waxaan ku xambaaraynaa oon ku qeydaynaa bay dhaheen xadiidka ibnu cabaasee ka dambeeya kan ee isagu marka xadiidka ibni cabaas wuxuu leeyahayna deyn ayuu ku shabahay deyn oo aabbaha haddii deyn lagu leeyahay maka gudi lahayd haa deynta marka maxaa shabahana soonka nadarkaa deyn u eg maxaa yeele midkan kale deyn isagu uma eko xaq mar walba qofka saaran wuxuu isagu isa saaraya ma aha laakiin nadarku waa waxaan awal lagu lahayn laakiin isagu oo isa saaray waajibnimadeeda deyntuu u shabahaa marka walaysa baynahumaa tacaarudun xataa yujmaca baynahumaa labadan xadiid wuxuu leeyahy ibnu xajar marka tacaarud kama dhexeeyo xataa yujmaca bayn si loo jamciyo tacaarudba ma jiran faxadiidu bni cabaas xadiidka ibnu cabaas calaa suuratin mustaqilatin sa'ala canhaa man waqacat lahu yacni labada xadiid see aanu isku khilaafsanayn wuxuu leeyahay xadiidkan waa caam midka ibnu cabbaasna su-aal qof weydiiyeyo ou qabay oo nebiga la su-aalay waay oo suuradaha soonka waajibka mid ka mida mid ka mid ah ah sidee marka su-aal nin uu la yimid sidaas uu ku timid xadiidkii caamka ah marka loogu loogu qeydaya oo loo dhahaya xadiidkaas caamka su-aashaan ninkan jawaabteedaa lagu qeyday ma maba iska hor imaanayaan kaasna waa sidiisii ninkii soon lagu leeyahay kanna suurad ka mida waa soonkii adiga lagu qofka dhintay lagu lahaa waa soomu nadri ayb saasu isagu marka ibnu xajar fahuwa taqriiru qaacidatin wa ama xadiidu caaisha hahay fahuwa taqriiru qaacidatin caama qaacida caam sugid la sugaayo waqad waqacat اlishaaraةu fii xadiidi bni cabaas ilaa naxwi hada اlcumuum xayثu qiila fii aakhirihi fadaynullaahi axaqu an yuqdaa xadiidka ibnu cabaas laftirkiisa cumuumka waa ishaarayo ilaahay deyntiisaa layidhi wuxuu ilaahay kugu leeyahayna kaad adiga isa saartay iyo midka uu isaga ku saarayba waa soo wada gelaya labada xadiid marka wax tacaaruba kama dhexeeya ayb marka waxaad moodaa ibnu xajar marka isaga inuu xoogaa uu xooga saaraayo nadarka iyo midka kalaba in laga soo maayo wadaca alqurطubiyu tabacan lciyaad ana alxadiida mudaribun qurطubi marka wuxuu sheegtay isagoo qaadi ciyaad raacayo xadiidkaba inuu mudarib yahay wahada laa yataأtaa ila fi xadiidi ibni cabaas taani xadiiday اlbaab idiraabkana xadiidka labaad waay waxa uu ku suuro geli kara walayse alidirabu fiihi musallaman kama sayatii idiraabkaasna looma sallimin oo xadiidku waa saxeix kan ibnu cabaas waama xadiidu caaishata fala diraaba fiihi waxtaja alqurطubiyu biziyaadati bni lahiica almadkuurati liannaha tadullu calaa cadami اlwujuub watucqiba biana mucdama almujiiziina laa yuujibuunahu laa yuujibuuhu lam yuujibuuhu kama taqadama wainamaa qaala yatakhayaru اlwaliyu bayna siyaami waitcaam culummada dhahaysa waa laga soomi karaa waa waajib iyaguba ma dhahayo haddaad doonto waana ka soomi kartaa haddaad doontana waxbaad ka bixin kartaa bay leeyihiin marka ibnulahiica qisadiisa dambe oo aan waajibka tusinaynin xadiidkan awalba man maata calayhi siyaamu saam canhu weliyuhu amar oo mutaxatim ah ma aynan u qaadanin culummadaas ayb waajaaba almaawardiyu can iljadiidi biana almuraada biqowlihi saama canhu waliyuhu ay facala canhu waliyuhu maa yaquumu maqaama asawmi wahuwa alicaamu maawardi isaguna isaga qowlka jadiidka inuu difaaco rabo ayuu wuxuu yidhi xadiidka macnihiisa waxaa laga wadaa saama canhu waliyuhu yacnii wixii soon booskiisa gelaya ha ka sameeyo ayaa laga wadaa idcaamkuna soomuu booskiisa geli karaa qaala waxau yidhi wahuwa nadiiru qowlihi wuxuu la mid yahay atturaabu waduu'u lmuslim idaa lam yajid ilmaa ciiddu waa qofka muslimkaa weyse qaadkiisa oo haddii uunan biyo helin beddelkii ayaa mubdelu minhugii la geliyey booskeeda halkaana wuxuu leeyahay sidoo kale waayo soonkii ayaa beddelkiisii la soo geliyey oo beddelku waa maxay wixii waxaa la rabaa wixii isaga markaa laga beddelku marka waxaa weeyaan idcaamka ayb halkaasoo marka aadi fasama albadla bismi اlmubdeli fakadalika huna watucuqiba biannahu waxaa lagu tacqiibiyey biannahu sarfun lillafdi can daahirihi bigayri daliilin maawardi warkiisa waxaa lagu radiyey marka oo la yidhi waa lafdigii oo laga leexinayo macnihiisa biduuni daliil wax daliiloo jira aanay jirin wa ama alxanafiyatu xanafiyada iyada factalluu waxay ku cilaysteen licadami alqowli bihaadayni alxadiidayni labadan xadiidba inaynan qabin bimaa rawaa bimaa ruwiya can caaishata wixii laga wariyey oo waa maxay annahaa su-ilat can imra'atin maatat wa calayha sawmu caaisha waxaa la weydiiyey naag dhimatay iyadoo soon lagu leeyahay qaalad waxay tihi yudcamu canhaa waa laga quudinaya wa can caaishata qaalad laa tasuumuu can mowtaakum dadkiina dhintay ha ka soominina wa adcimuu canhum ka quudiya akhrajahu lbayhaqiyu wa bimaa ruwiya can ibni cabaas qaala fii rajulin maata wa calayhi ramadaan qaala yudcamu canhu alaaثuuna miskiinan soddon miskiina laga quudina xaggiisa akhrajahu cabdurasaaq warawa anasaa'iyu can ibni cabaas qaala laa yasuumu axadun can axadin qof qof ka soomi maayo qaaluu falamaa afta bnu cabaas wa caaishatu bikhilaafi maa rawayaahu dalla dalika calaa ana alcamala calaa khilaafi maa rawayaahu qaacido waxaa jira xanafiyadu ay qabaan waxay tahay raawiga xadiidka wariyey iyo fadwada raaiy isagaisa ra'yigiisa hadday iskhilaafaan ra'yigaa la hormarinaa bay leeyihin xadiidkan saxaabigan maalan xadiid buu nebiga ka wariyey isagii baa la weydiiyey mas'ale xadiidka calaaqa laleh xadiidkii kuma fadwoonine mas'alo ijtihaad ayuu dhiibtay ijtihaadkaas iyo xadiidkaas marfuuca ijtihaadkaa la hormarinaa bay leeyihin wuxuuna tusaa dacfi xadiidkii ku dhex jiro qaacidadoodaas marka looma raacin riwaayo iyo ra'yi hadday iska hor yimaadaan riwaayaa la hormarina haddiiba riwaayadu inay saxiix tahay la ogolya وhadihi qaacidaة lahm macruufaة buu yidhi marka إlaa أna alآaثaara اlmadkuuraةa can caaئiشhaةa وa can ibni cabaas fiiha maqaalun ayaa ku jiro walaysa fiiha maa yamnacu siyaama wax soon diidayana kuma jiraan horta sideedaba waa laga quudinaa haddii la yidhi lama soomi kara macnaheeda maaha ilaa ikhtiyaar baa jira waana laga soomi karaa waana laga quudin karaa soonka lama diidana ila اlأhar اladii can caaئiشhaةa wahuwa ضaciifu jidا aarka caaisha oon hore usoo hormarina ma wاraajixu ana almuctabara maa rawaahu laa maa ra'aahu waxa muctabarkee raajixaana waxaa weeyaan waxa uu saxaabigu wariyey ee wuxuu isagu arka ma aha lاxtimaali an yukhaalifa dalika liاجtihaadin wamusnadahu fiihi lam yataxaqaq walaa yalzamu min dalika dacfu اlxadiidi cindahu waxaa dhici karta xadiidka agtiisa inuu saxiix ka yahay laakiin isagu uu uga leexday mustanad kale ayaa dhici karta oon inagu noo xaqiiqsanayn marka marka riwaayadiisii baa laga tegaa ma dhahayno waidaa taxaqaqat sixatu اlxadiidi ama waidaa taxuqiqat haddii la xaqiiqsaday sixatu اlxadiidi xadiidka sixadiisa lam yutrak ilmuxaqaqu lilmadnuuni buu yidhi shaygii xadiidka waa la hubaa isaga shaygii la hubay inta laga taga shay la malmalaynayo lama qabsan kara ila saxaabigan ra'yigiisa maxaa ka keenay saas amay tahay saan amay tahay saan amay tahay muxaqaq maaha laakiin xadiidku waa muxaqaq wاlmas'alaةu mashhuuraة fi اlusuuli wاkhtalafa اlmujiizuuna intaas uga baxa marka baxigii maxaa kuu soo baxaya marka xadiidka dalaaladiisu inay xoog badan tahay meyd haddii uu dhinto isagoo soon lagu leeyahayna weligiisu wuxuu leeyahay inuu ka soomo iyo inuu iska dhaafo soonkii oo incaam ka bixiyo dalaalada xadiidka marka iyo riwaaya iyo iyo fataawadan saxaabada laga warinaayo macnahaasay wada tilmaamayan ayey masaa'il kale marka wاkhtalafa اlmujiizuuna fi اlmuraadi biqowlihi weliyuhu saama canhu weliyuhu soo lama dhihin weligaas yaa laga wadaa way isku khilaafeen qolada waa laga soomi karaa dhahayaan faqiila waxaa layidhi kullu qariibin nin kastoo meydka qaraabo la-a waa weli wa qiila waxaa layidhi alwaarifu khaasatan midka wax dh meydka dhexle rabo ka dhale wa qiila casabatuhu midka dhexlaya qasab maahane casabadoo dhan wal awalu arjaxu kan horaa raajixo kullu qariib in lagu fasiro wahaani macnaha labaadna oo waarifkana qariibun macno dhow waa ayb wayaruddu ثaaliثa macnaha saddexaad oo casaba in lagu fasiro waxaa radinayo qisaةu اlmarأati alatii sa'alat can nadri ummiha midda saddexaad gaashaanku u daruuray maxaa yeelay casaba haddii lagu fasiro waxaa diidaya buu yidhi xadiidka soo aroorayoo naag baa aabbaheed intay nebiga intay u timid bay sheegtay aabbaheedoo soo nadray maka soomaa markaasuu nebiga wuxuu yidhi aabbaha dayn haddii lagu lahaan laha maka gudi layd haa ka gudi naagtu marka casaba miyay ku jirtaa gabadhu casaba miyaana meydka gabadhou dhale casaba maaha iyada casaba markaan dataan ka hadlayna ogow waxaan ka hadlaynaa casaba bianfusihim casaba maca algayr iyo casaba bilgayr iyo ma ka hadlayna haddii casaba la idlaaqo rag un waayo keliya waxaa weeyaan marka dadka iyagu iscasabeeya waxaa keliya oo halka naagay casabada noqon karta ayay tahay tan wax horaysa waay muctiqada bis baydow raxabiyaa sheegi jiray walaysa fi الnisaaءi طuran casaba ila alatii manat bicitqi raqaba taa un bis ayaa casaba ka abi casaba binafsiha amaa baaqiga casaba bilgayr inay noqdaan naagba hadday tahay ama casaba hadda gabaroo kale casaba bilgayr waa iska noqon kartaa ibniya casaba ka dhigi kara maca algayrna waa noqon kartaayo hadday غayr la joogto dhinto shaqiiqaa iyo maa maca ukta shaqiiqa iyo kale hadday isku soo aadaan iyo uktada iska casabay iska noqonaan calaa kullin midkan saddexaad waxaa lagu diiday gabadhaas meydku dhalay oo nebiga weydiisay oo laga ogolaaday ayb oo haddii marka casabo waayo keliya la dhaho iyadoo looma ogolaadeen orod ragkeena la dhihi lahaa ayb wakhtalafuu waxay isku khilaafeen aydan meel kalena waa isku khilaafeen hal yakhtasu dalika bilweliyi arrinkaa weli keliya miyaa iska leh qaraabada bis maa lahoo nin hadduu dhinto soon lagu lahaa qof ajnabiya maka soomi kara oo aan qaraababa la ahayn meeshaa waa isku khilaafeen lianna alasla maxaa yeeley asalku wuxuu ahaa cadamu niyaabati inaan layska naa'ib noqon karin naskan unbaa meel laga mara la aqoon waayey haddaan nas soo aroori lahayn qofna qof kama soomeen lianna soonku cibaada badaniya lianna alasla cadamu niyaabati fi lcibaadati albadaniyati wliannahaa cibaadatun waa cibaado laa tadkuluha niyaabatu niyaabo aan gelin fi lxayaati nolosha dhexdeeda oo hadda qof nool isagoo weli ruuxii ku jira ma laga soomi karaan lagama soomi karaan marka arrinkan arrin qiyaaskii ka baxay waayo nas uga baxayo fakadalika fi lmowti geeriduna sidoo kale ilaa maa warada fiihi daliil wixii deliil ku soo arooray mahane fa yuqtasaru waxaa lagu gaabsanayaa calaa maa warada fiihi waxa deliilka uu ku soo arooray wayabqa albaaqi baaqigun cala alasli buu ku harayaa wahaada huwa araajicu buu yidhi ibnu xajar meeshaa marka warkiisaan macnihiis marka qof aan qaraabo ahayn kama soomi karo qaraabadaas unbaa ka soomi kara bis maxaa yeeley asal waxay ahayd inaan layskaga naa'ib noqonin cibaadaadka badaniga ah soonka uu ka mid yahay xadiidkan gee qofku markuu nool yahayna lagama naa'ib noqon kara xataa isagoo nool waa kaa soomaa ma jirto geeridu markay timaadana sidoo kale waa ilaa wixii deliil uu reebay maana gaar u soocay dliilkuna wuxuu ku dhawaaqay weli saama canhu weliyuhu buu ku dhawaaqay cid kale ma sheegi arrimahan oo kale marka qiyaas lama aadi kara maxaa yeele waaba ka baxayba xadiidka qiyaas markii horaaba qiya maxaa yeele waxaan ciladooda iyo macquululmacnaa maaha nas unbaa sidan yeelay waa mutacabad wax u eg wa sidaasu marka walidaalika ibnu xajar wuxuu rajaxay qaraabada unbaa ka soomaysa waqiila waxaa la yidhi yakhtasu bilweliyi weliga ayuu gaar ku yahay falow amara ajnabiyan qof ajnebiya hadduu faro bi-an yasuuma canhu inuu ka soomo ajza-a waa u gudayaa kamaa fi lxaji sida xajka shanigiisu uu yahay wa qiila waxaa layidhi yasixu waxa uu ansaxayaa istiqlaalu اlajnabiyi ajnebiba inuu ka soomo keligiis bidaalika waxba aanu amar ka sugin qaraabo wadikru اlwaliyi likownihi اlgaaliba weliga waxaa loo sheegay haalib inuu yahay wadaahiru saniici اlbukhaariyi ikhtiyaaru hada اlakhiir bukhaari wuxuu doortay kan dambe oo weli iyo keyrkiisba waa laga sooma wabihi jazma abuطayib aلطabariyu saasuu jasmiyey waqawaahu bitashbiihihi salى اllahu عalيه alي waslm dalika bideyni wاdeynu laa yakhtasu biاlqariib culamadan kale marka waxay yihahdeen maadaama deyn lagu shabahay deynna meydka waxaa ka dhiibi kara qof kasta qaraabadiisa keliya inay haka bixisa lama dhihin waa meel marka mowdic ciriiri badan waayo oo qolaba si sheegaysa idcaamna waa laga samayn karaayo waa laga quudin karaa idcaamkaa marka haddii laga quudinayo maalmihii ka tegey ayaa maalin walbaa miskiin baa la quudina ayb qaala xadaanaa moxamed bnu cabdiraxiim wahuwa saaciqa qaala xadaanaa mucaawiyatu bnu camrin wahuwa mucaawiyatu bnu camr bni muhallab abu camr alkuufiyu wayucrafu bibni اlkidmaaniy qaala xadaanaa zaa'idatu عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه ولي وسلم ننبى النبي يمد فقال وxuu yidhi يا رsuuل الله رasuuلka إلaahيw إنa أميi hooyaday maatad waa dhimatay وعalayhaa صوم شhهر bil soonkeed baana korkeeda ah oo lagu leeyahay afa أqضيihi canha ma ka gudaad qaala waxau yidhi نacam haah ka gud fadeynullaahi ilaahay deynkiisa axaqu xaqnimo badan an يqضىa in la gudo deyn bani aadan iyo deyn alle deyn allah ku habboon in la gudo ku xaqnimo badane ha laga gudo meeshaas marka mas'ale aan aada loogu baraarugsanaynaad jirto laba mas'aleba aan dhaho mas'alada koowaad waxay tahay mar haddii la yidhi fa daynullaahi xaqu an yuqdaa waalidkii baa dhintay isagoon xajinin maaluu reebay uu ka tegey looga xajin karo ma layska qaybsanaa maalkii ma lagu boodaana maya inta aan la qaybsanin waa in sakadana laga bixiyo xajkiina laga aado oo qof haddaanu ku tadawucaynin in maalkii qayb ka mida qof xajiyey hadda ka hor layidhaha orod ka xaji aabbahay ama hooyaday oo laga xajiyo kadib wixii soo hara la qayb qaybsado oo deyntii bani aadamkana la gudo waxaasoo dhan markii meydka laga diyaargarayntaa ka horrayso isaga in laga diyaariyo waxaas marka tarikada laga bixiyo ayaa wax qaybsi la geli karaa waalidka haddii loo naxariisanayo marka saas in loogu naxariisto laakiin waalidkii waa la xusaa toban geela la qalaa waajib horta ma lagu lahay laysma warsanayo waajib ma lagu lahay maba la isweydiinayo jahligu dhibaato badana qofkii yidhaah war waxaan u kaadiya horta raadiya bal in waxaan ay waajibaad in lagu leeyahay in kale haddaad tiraahdeed waxaa laga yaabaa in arrintaas bidco loo fasirta xaq allaana meesha yaallo marka qofkii meyd ku xariiro ama dad ka agdhow inuu arrinkan ku baraarujiyo tarikada in laga baxsho waa xaqa ilaahay kow xajku waa min xaq illaahi buu ka mid yahay mas'alo labaadna waa jirtaa oon aada loogu baraarugsanayo meydku hadduu dhinto oo uu maal ka tago tarika uu ka tago tarikadaas mara deynta lagu leeyahay deyn haddii lagu leeyahay meydka deyntu noocor ay rabtaba ha ahaatee ma waxay ugu tacalluqaysaa tarikadu maalka tarikada maalka la yidhaahdayo maalku deyntu see ugu tacalluqaysaa ma waxay ugu tacalluqaysaa sida yacni rahanta la haystoo kale miyay ugu tacalluqaysaa mise waxay ugu tacalluqaysaa si qof waxaleeyey oo kale yacni rahanta may ugu tacalluqaya marka laleeya waxaa laga wadaa deyn baad adiga nin ka qaadatay rahanaa u dhigtay sharcigu wuxuu leeyahay ilaa aad deynta shilinka ugu dambeeyo bixiso sidaasaa alaabtaas ay kaaga xayiranta oo lagaaga haynaya haddaad qayb bixiso waa bixiye qaybaha iisii daa ma saas ma ku fakanayso deyntii macam deyntu waxay faka kartaa marka waxaan ujeedaa rahanta marka deyntoo dhan la wada bixiyo tarikadan marka meydka uu ka tegay haddii meydka deyn lagu leeyahay marka ma sidaasoo kalaa mase waxaa weeyaan nin isagu jinaayo geystay oo waxleeyey waa bes haddaad adii jinaayo meydku maalan ama qofka hadduu jinaayo geysto jinaayada qadarkeeda unbaa la rabaa in meel la dhigo inta kale waa layska tasarufi karaa jinaayada qadarkeeda yaa la xayiraa inta kalena beec iyo shiro iyo waa la gelin karaa rahantu laakiin saas maaha inta deynta ay beddelka ka tahay shilin intuu maqan yahay rahantaas beecna ma gasho wax kalena ma gasho sida xooga badan weliba cinda shaaficiya waxaa weeyaan sida rahantay ugu dhegeen macnayaduna marka waxay tahay meydkan dhintay inta shilin deyn a lagu leeyahay maalkaas in la iibiyo la iibsado maya horta deynta hala bixiyo kadib waa layska tasarufi hadda inta sheekadaas ma taalabas dadkeenna meydkii waa dhintay aan kala qaybsanna unbaa hore ka bilaabmaysa deyntii intii laga gudo iyo waxyaabahaas xataa ma la sugaayo marka meydka in loo daneeyaana asala mar asal ahaan illa isagaa maxbuus noqonayo deynta maxbuus u noqonayo maogtahay waa in meydka loo daneeyo si loogu daneeyo marka waa in la yidhaahdo shilin lagu tasarufi karo ama beec ama wax kale loogu tasarufayo ma jirto ilaa horta aan deyntan iska bixino aan sii gadno qofkii meydka waa dhintay wixiisii baa lasii gadayo deynta waa la bixi doonaa maalka weli dhib male in la yidhaha maya haddii la raba hala dhaxlo laakiin waa in la waa in deynta horta la iyadoon tasaruf maaliya mucaamalaad inaan la gelin ilaa deyntaas la iigo meeshaas marka iyadana meydka looguma naxariisto waxaa laga yaabaa meyd sanad ka hor dhintay weli in deynta la isaga leeyahay maalkiisiina suuqa uu yaallo ganacsi oo ku jiro qofkii maxbuus waa xayiran yahay intaas maxaa qof meyd oo miskiina aa u xayiraysaa marka ood xabsi iyo u gelinaysaa qaala sulaymaanu sulaymaan waxa uu yidhi faqaala alxakamu wasalamatu wanaxnu jamiican dhammaan aan wanaxnu annaga oo jamiican dhammaanteen juluusun anah kuga fadhiyo xiina xadaa muslimun markuu sheegay bihada alxadiid xadiidkan qaalaa waxay yidhaahdeen samicnaa mujaahidan yadkuru hada can ibni cabbaas ويذكر عن أبي khالد قال xdثna الأعمش عن الحكم ومسلم البطيل وسلمة بن كhayl عن سعيد بن جuبير وcطاء ومجاهد عن بن عbاaس qاaلت امرأة للنبي sl ه sم naag baa waxay tihi nebiga إنa أkتيi maatت walaa شhay waa dhimatay وqاala يحyى وأbو معاaوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيid عن بن عbاaس qاaلت امرأة للنبي sl ه sلم إنa أmii hooyaday maatad way dhimatay وqاaل cbaydاللahi بن cmr عن زayd بن أbي unaysة عن الxkم عن سacيid بن جubayr عن بن cabاas qاaلت امرأة للنبي slى الlه عليه وsلم إna أmii maatت وعalayha sوم nadrin kanay qabsadeen marka qolada nadarka ku qaas yeelayso laakiin waa suura xadiidkii hore suurooyinkiisa mid ka mida wa marka tacaarudna ma jira in lagu qasriyaa marka waxba ma keenayso وqال أbو xrيiز qال xdثna cكرمة عن بن cabاas qاaلت امرأة للنبي sl اه عل sلم maatت أmii hooyadee ayaa dhimatay وعalayha sوم خaمسaةa caشhaرa يوما شhan iyo toban maalmood soonkeed iyadoo dusheeda uu yahay oo lagu leeyahay xadiidka marka masaaisha ku jirta iyo ilaa saddex meelood baa ugu muhiimsan soonka ma laga soomi karaa waa meel meel kale waxay tahay weliga xadiidku sheegay yaa waaye ayb meel saddexaadna waxa ay tahay weliga keliya miyaa soonka iskale mase ajnabina waa leeyahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan mataa goorma ayaa mataa fiطru الsaa'imi qofka sooman afurkiisa waa goorma wa afطara abuu saciidin abuu saciidin اlkhudri waa afuray xiina markii qaaba ou celay ou baaba'ay qursu shamsi qoraxda darafkeeda qoraxda iftiinkeeda iyo meesha ay ka soo jeedo marku markay baaba'day ayb ayuu afuray marka macalushaahidku marka waxaa weeyaan ilaa afurka wuxuu soo gelayaa markay qoraxda dhacdo in mugdi la arko shardi maaha xaad in la fiiriyaa shardi maaha qof walbaana waqtiguu doono inuu iska adimo maahane ninka mu-adinkaa waa nin mu'tamana la aaminay isaguna waqtiga aqoon u leeyahay waqtiga uu fiiriyo masaajidda waxaad arkaysaa shan daqiiqo inay kala horeeyaan shan daqiiqo bal kala horeynta gaaraysa ka waran ama ka badan inta badanna haddaad fiiriso haddaad su-aashid qofka mu-adinkaa waqtina waxba kama oga xataa mana fiiriyo iskumana dayo qaarna waxaa laga yaabaa inay isleeyihiin dadkan u hubinayo kule soonkiisa intuu ku jebi lahay waa u hubinayo kuleeyahi nacam shan daqiiqo ku daraa toddoba ku daraya daqiiqo yani haddii soonka uhubintiisa shaqo kuma leyd waxaa shaqo ku leedahay inaad qoraxda fiiriso qoraxda hadday dhacdo bis waayo qofku in afurkii waa xasilan qال xdثna الxmaydiy qal xadثna سfyaan waswaaskaasna diinta kuma dhisna qal xadثna الxmaydiy whuwa cabdاللahi بن زbayr abu bkr alxumaydi qala xadثna سfyaan huwa بن cuyayna qala xadثna هishاam بن curwةa qala samictu أbي yquul samictu cاaصm بna cmr بn الخطاab can أbihi radي الlه عanه qaal qala rasuul الlahi slى الlه عlيه alي وsلم idaa aqbala alleylu habeenka hadduu soo qaabilo min haahunaa meeshaan habeenka haddii uu dhankan ka soo qaabilo habeenku xagguu ka imaanaya bari ile bari iyo galbeed mugdigayaa kusoo horeynaya bari baa kusoo horeynaya idaa aqbala alleylu habeenka hadduu soo qaabilo min haahunaa halkan uu ka soo qaabilo waadbara annahaaru maalinkiina uu daba jeediyo min haahunaa meeshaan uu ka dabajeediyo galbeed wagarabat ishamsu qoraxdiina ay dhacdo faqad afdara asaa'imu qofkii soomanaa waa afuray yacni faqad afdara macnaheeda waxay tahay faqad dakhala fii waqti alifaari waqtigii afurkiibuu gudagalay waa aha afuray afdara macnaha marka afcala waxaa weeyaan sida loo yidhaahdo fulaanu anjada ay dakhala fi najdi waa najdi buu galay wa fulaanu athama athama ay dakhala tihaamata tihaama ayuu galay wahaakada afdara ay dakhala waqta alifdaari ayuu galay meeshaan marka laba macno xadiidkan lagu kala macneeyey macno wuxuu leeyahay faqad afdara saa'im waqtigii afurka waa la galay ha afura inay tahay waana macnaha xooga badan macno kalena wuxuu leeyahay faqad afdara saa'im qof soomani maba jiree mar haddii qoraxdu ay dhacday qofku sidiisowba ku afuran yahay macno noocaasna waa la sheegay macnahaas dambe sidiisa inuu ku afuran yahay waa la diiday maxaa yeele haddii la yidhaahdo qofku markay qoraxda u dhacdo waaba afuran yahay wisaalka layska reebay macno ma keeneen banaan oo nebigu sal ly slam markuu leeyahay laa tuwaasiluu ha xiriirinina soonka yacni maanta soonkeeda berri soonkeeda ku dabaqabanina macno ma yeelateen haddii qofku markay qoraxda dhacdaba oo muftir iska yahayba isagoon waxba cunin waxna cabin hadduuba iska afuran yahay wisaalka maba suurtoobeenba laba maalmoodoo soon laysku qaban karo maba aysan suurtoodeenba meeshaa marka waa fahmaysaan malayna macnaha horaa marka xoog badan waqtigii afurkale la galay ee adiga afur markaas waay waa iska afuran tahay macnaheedu maa ibnu xajarna macnahaasu rajaa riwaayo kale sii fasirayso wuxuu leeyahay idaa aqbala alleylu min haahunaa waadbara annahaaru min haahunaa wagarabat ishamsu faqad xalla alifdaaru afurkii baa xalaal noqday ile markaas inaad afurtay inaadan afurin aday ku jirtaan inaa afurtaana marka sunnadii ay tahay qaala xadaanaa isxaaqu lwaasitiyu qaala xadaanaa khaalidun خالد بن عبد الله الواasطي wya عن الشhybاniي شhaybاnي أbو إسحاq wya أbو إسحاq الشhaybاnي can cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhu qaal kunaa maca rasuuli llahi sal l slam nebiga maciisa an ayn fii safarin safar huwa saa'imun isagoo sooma falamaa qaabat ishamsu qoraxdii markay dhacday qaala libacdi alqowmi dadkii qaar ka mida ayuu wuxuu ku yidhi yaa fulaan hebelow qum istaag fajdax lanaa noo qoosh sawiiq iyo wax ay wateen ayuu wuxuu yidhi biyo iyo noogu daro noo qoosh fajdax lanaa faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow low amsayta haddaad galab geli lahayd yacni lakaana xasana yani galab ma gaarin weliye haddaad galab gaari lahayd waa fiicnaan lahayd yani galabtii baa weli wax dhiman tahay low amsayta haddaad galab ama habeen geli lahayd weli habeen ma gelini sidaasuu ka wadaa qaala waxa uu yidhi inzil deg fajdax lanaa noo qoosh qaala yaa rasuul allah falow amsayta qaala inzil deg fajdax lanaa noo qoosh qaala waxa uu yidhi inna calayka nahaaran maalin ayaa korkaaga saxaabigii baan dhahay inna calayka nahaaran weli maalin baa kuu laaban weli maalin ayaa kuu dhiman maalintii ma dhammaanin qaala waxa uu yidhi inzil deg fajdax lanaa noo qoosh fanasala waa degay fajadaxa lahum waa u qooshay fashariba nebiyu sal l salam nebigii waa cabay uma qaala waxa uu yidhi idaa ra'aytum alleyla habeenkii haddaad aragtaan qad aqbala min haahunaa meeshaan inuu ka soo qaabilay faqad afdara asaayim qofkii soomana waa iftiinkaas weli jira iyo wax dhibaataa ma laha waxaa laga yaabaa saxaabigu inuu is yidhi iftiin maadaama uu jiro amay habeen noqotaayo mugdi ilaa ilaa laga noqdo amaa sugtaa buu is yidhi nebiguna wuxuu u bayaaniyey iftiinkaas haba jiree mar haddii habeenku uu dhinacan ka soo jeestay oo qoraxdiina ay dhacday iftiin damboo jiro macno ma samaynayo isaga ma qoraxda may soo jeedaa maya dhis waayo waqtiga waa la gaara macnaha marka sidaas u jeedaa marka wuxuu le ina calayka nahaaran yaxtamilu an yakuuna almadkuuru kaana yaraa katrata daw-i min shiddati saxwi cirkii oo aan daruur lahayn in cirku aanu daruur lahayn oo iftiin badan uu arkayaa dhici karto fayadunnu markaa wuxuu u maleeyey anna shamsa lam taqrub weli inaynan qoraxdii dhicin wayaquulu lacallahaa qataahaa shay-un min jabinin wa naxwihi isagoo marka inuu isleeyahay iftiinkaas badan uu arkaayo dartiis amaynan qoraxdii dhicin oo buur iyo wax lamida ay dabooshay xoogaa buur ay qarisay ilaa qoraxda markay sii dhacayso waa gaabanaysaa soo maha buur dheer waa qari kartaa dhismaa qari kara xataa saas inuu is yidhi baa la arkaa marka wa amaa qowlu raawi waqarabati shamsuna fa ikhbaaru minhu bimaa fii nafsi اlamri saxaabigu markuu leeyahay waqarabati shamsuna wuxuu ka warramaya ikhbaarun bimaa fii nafsi اlamri waayo waa ka warramid laga warramaayo xaqiiqdiisay ahayd qoraxda waa dhacday dad marka waxaa arkaysaa ku dhahaayo iftiin baa jire waa maxay masaajiddan adimaya waqtigaas weli iftiinaa jira iftiin jiriddu ma ahan waxa laga hadlaya qoraxdu inay dhacday iyo inaynan dhicin bisa qoraxdu iyadoo dhacday weli iftiin waa jiri karaayo raafic ibnu khadiid waa tii uu yidhi nebigan intaan maqrib la tukanno ayaan gamuun ridi jirnay gamuunkaas meesha uu ku dhacaayo leebka waa arkaynay buyii iftiin ma jiraa mise ma jira markaa waa jira rasuulku maa tukaday qabla almaqrib qoraxdoon dhicin miyuu nebiga tukadayna maya maqrib ma tukan karaa nebiga waqtigaas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yufdiru waa afurayaa bimaa tayasara wixii fududaado ayuu ku afurayaa oo min almaai biyo ow gayrihi ama gayrkiis ah qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaaxid qaala xadaanaa shaybaaniyu sulaymaan waa sulaymaan bnu abi sulaymaan fayruuz qaala samictu cabdاllahi bni abi awfa radia allahu canhu qaal sirnaa maca rasuuli illahi sal l slam wahuwa saa'imun falama qarabat ishamsu qaala inzil deg fajdax lanaa qaala yaa rasuula allah low amsayta qaala inzil fajdax lanaa qaala yaa rasuula allah ina calayka nahaaran qaala inzil fajdax lanaa fanazala waa degay fajadaxa waa qooshay uma qaala waxau yidhi idaa ra'aytum alleyla aqbala min haahunaa haddaad aragtaan habeenkii isagoo halkan ka soo jeestay faqad afdara saa'imu ninkii soomanaa waa afur galay wa ashaara biisbaacihi fartiisuu ku ishaaray qibala almashriqi bari xaggeeda baabu tacjiili اlifطaari afurka dedejintiisa waxa ku soo arooray caddayntiisii u baab yahay in afurka la dedejiyo qaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa maliku can abi xaazim can sahli bni sacdin ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalama qaal laa yazaalu nnaasu dadka ka tegi maayaan bikhayrin khayr inay ku sugan yihiin maa cajalu lfitra intay afurka dadejinayaan dadku intay afurka dadejinayaan ka zuuli maayaan inay khayr ku sugan yihiin marka sunnadan in lagu dadaalo si khayrka dadku aan uga zuulo xadiid kale wuxuu leey laa yazaalu diinu daahiran maa cajaltum اlfitra diintu inay muuqato ka tegi mayso intaad afurka dadejinaysaan ayb ibnu taymiya raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi diinta inay muuqato waa qasadkii nebiga loo soo diray huwa aladii arsala rasuulahu biاlhudaa wa diini اlxaqi liyudhirahu cala diini kulih walow kariha almushrikuun waxa ay diinta ku muuqanaysana waxaa la yidhi waa in afurka la dadejiy in afurka la dadejiyaa ka mid ah afurka in la maxaa loo dadejinaa isagana in laysweydiiyo waay maxaa afurka loo dadejinaa waxaa afurka loo dadejinayaa waxaa lagu khilaafaya ahlu kitaabka xadiidka sunanka iyo siduu sheegaya yahuud iyo nasaare in lagu khilaafo iyagoo afurka ma dadejiyaano yahuuddu xidigaha markay isgalaan ayay afuraan bacdi naas waxaa laga yadaa yahuud ma soomaan in laysweydiiyo waa soomaan soom waa yaqaanaa iyagu soomkooda noocu raba ha ahaado hadda maka ansaxo mase kama ansaxo kama hadlayna annagana laakiin iyagu waxay soomka u yaqaanaanay ku cibaadaystaan qorxdhaca waa dhaafiyaan meeshaas marka ibnu taymiya wuxuu yidhi waxaa laga fahmaa buu yidhi ama nasba ay ku tahay mukhaalafatu lkufaar inay tahay asal diinka wax ka mida inay tahay gaalada in la khilaafo oo hadyiga lagu khilaafaa inay diinta ilaahay ka mid tahay mukhaalafadaasna inay keenayso in diintu ay muuqato laakiin haddii iyaga lagu dhex milmo oo muslimka iyo gaalka la kala aqoon waayo marka kor laga feeriyo oo hadhow haddii la yidhaha ruuxan maxaad u samayna qalbiga waayo wax walba uu yidhaahda markaas ee haddii daahirkaaga gaalka a ka shabahdo baatinkaaganu gaalkuu shabaha marka dambe ayb qofku hadduu ku dhadhowaado ku dhadhowaado qof jirrada muxuu noqona waa jirradaya isagana soo maaha gaalku marka waa mariid ibnu taymiya saasuu leey marad qalbi abuu jiranya qalbiguu ka bukaa haddaad dheehda marka oo aad dhex gasho oo aad ku labnaato isaga waxaa weeyaan oo adnaan kala soocnaanin wuxuu keenaya inaad qalbiga ka jeclaato haddaa qalbiga ka jeclaatana kufri inaad ku dhacdaa laga yaabo marka aaday khatar u tahay nacam qalbiga bani aadamkuna waa daciif isma celi kara nacam ahwaa'da jiidanaysana aaday u xoog badan tahay marka bal fiiri diintu say isugu xihan tahay marka afurkaas dadejintiisoo gaalo lagu khilaafayaa waxay keenaysaa diinta inay maqo dadka qaarna waxaa laga yaaba inay yidhahdaan afur la dadejiyo iyo masaa-il sunno waxyaabo sunnooyin caday iyo maxaa looga hadlaa muslimku waa la baabi-inaa meel walbay ku rafaadayaan waa la gowracaa dil baa lagu wadaa waxaan intaad ka hadlaysaan sunnooyinkan maad arrimo kale ka hadashaan taas iyada jawaabteeda waxay tahay intaan ninkii sameey waayena muslim cidna kama celinayamaxaa yeele adiga midaan cid ku haysata male intaan baad samayn la-dahay wax ka weyn ma samayn karaa qofkaas markaa abadan loogama fadhiya tii fududaydood awoodi kartay samey baad diidan tahay adiga nacam mid awooddeeda berri ama berri danbaa la heli doonaa laleeyahay ma yeeli kartid nacam ma yeeli karo qofka nacam marka qofku inta uu horta awoodo aan ku dadaalna diinka wuxuu yidhi marka kitaabkiisa iqtidaau siraadi mustaqiimka waa laladaas ku sheega ibnu teymiya waxaa kaluu yidhaahdaa muslimiinta waxaaba laga qaalib noqday boqoradiina markay siyaasaadkoodii diinta ka doorteen siyaasaad jaa-ira iyo hawo shahwo adduunye markay ka badatay oo ay iska iloobeen diintii iyo dadkay madaxda u ahaayeen ay xagga iska dhigeen culummadiina ay u bateen qaar badanoo culummaana ay u bateen dad iska mutakalimiina iyo dad oo yacni cibaadaad ilaahay uunan xujo u soo dejinin kuwo ku cibaadaysta markay noqdeen labadaas markay isu yimaadeen diintii dhaawac weyn baa gaaray markaasaa tataartu ay muslimiinta soo galeen baqdaad ay qabsadeen oo muslimku dhibaato fara badan ay soo gaarteen isku soo duduub diin xumo waay wax meeshaan na dhigay ama qofkii rabo inuu qofkii inuu isdiidsiiyo rabo iyadu waxaa weyaan diin xumadaas siday doontaa ku timaado siyaabo nin walbaa meel unbaa dhibaatadu ay ka haysataa jeer marka meeshaas la xalliyana qaala xadaanaa axmed bnu yuunus wahuwa lyarbuuciyu qaala xadaanaa abu bakrin can sulaymaana can ibni abi awfa radia allaahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa maca nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga maciisa fii safarin safar fa saama waa soomay xataa amsaa ilaa uu galab galay qaala lirajulin ninba wuxuu ku yidhi inzil deg fajdax lii ii qoosh qaala low intadarta haddaad sugi lahayd xataa tumsiya intaad galab ka gasho lakaana xasana qaala waxau yidhi inzil fajdax lii idaa ra'ayta alleyla qad aqbala min haahuna faqad afdara saa'im ibnu cabdilbar wuxuu yidhi axaadiidu tacjiili اlifطaari wa ta'khiiri الsuxuur sixaaxun mutawaatiratu axaadiidta afurka in la dedejiyo suxuurtana la dibdhiga sheegaysay waa axaadiid saxiix ah oo mutawaatir ah ibnu xajar wuxuu yidhi wa ta'khiiru ahli اlkitaabi lahu amadun wa huwa duhuuru الnajmi ahlu kitaabka iyagu xidigaha ilaa ay ka soo baxaan bay dib u dhigaan shiicaduna noocaas waa beri waxaan ogaayey meelahan imaaraadka aan joogay masjid shiica leedahay iyo waxaa isku dhegan masjid kale oo masaajidan dadkan sunnada masjidka shiicadu kan markaan tukanno maqrib markaan afurno oon maqrib tukanno oo labada ragco sunnadaa tukanno cabaarka bacdi waadinka bilaaba kan shiicada waxaa shiicada laga sheegaa marka waxa waaye waa kutubta ku yaallo waa waa la arki karaa oo markaad israa waa mugdi wax ka dambeeya male markaasuu dhawaaqa nacam aadaan tiro badan oo wax tiro badan uu sheegaayo iyuu tilmaama mar ashhadu anna caliyan waliyullaahi uu yihaa in allaha malaaikatahu yusalluuna cala اnnabiy iyo waxyaabahaasuu ku dara allahuma salli calaa sayidina muxamed iyo iyo aayado kale wax badan buu akriyaa marka diin shiico khayr diin ma nimankaasay marka iyagu waafaqeen wafiihi bayaanu اlcilati fi dalika liأna اlyahuuda wالnasaara yuahiruuna xadiidka saasaa aakhirkiisa ku jirta watafaqa alculamaau buu yidhi calىa ana maxala dalika idaa tuxuqiqa guruubu shamsi ayb ayb watafaqa alculamaau culamada waxay isku waafaqeen calىa ana maxala dalika idaa ayb إda تxqiqa غuruub الشhamsi اru'yau biالru'yati ru'yo lagu ogaado ow biikhbaari cadlayni ama laba nin ayaa waxay yihahdeen qoraxda waa dhacday anaga aragnay laba ninoo markaa cadli ah markaatigal ah wakadaa cadlu waaxidu fi اlarjaxi hal nin xataa hadduu yihaa bisha qoraxda waa dhacday anaa arkay ninkuna uu nin diin le uu yahay waa laga aqbala taa haddii lagu hubsado horaa laga afura wax daadaahis lama gelayo qaala bnu daqiiq اlciid fii hada اlxadiidi raddun cala shiicati xadiidkan wuxuu yidhi shiicada ayuu radinayaa fii taakhiirihim اlfitra ilaa duhuuri الnujuum walacala hada huwa asababu fii wujuudi اlkhayri bitacjiili اlfitri liأna aladii yuakhiruhu yadkulu fii ficlin khilaafi الsunna khayrka la sheegayana sidaas waayo maxaa yeele qofka afurka dib u dhigaayo wuxuu gelayaa ficil sunnada khilaafsan wamaa taqadama min aziyaadati cinda abi daawuud wlaa bian yakuuna sababa hada alxadiid xadiidkan sababtiisa khayrka la sheegayaa inay tahay ahlu kitaabkoo la khilaafo yaa xoog badan buu yihi xadiidka abu daawuud uu warinayo dartiisa faina shiicata lam yakunuu mawjuudiina cinda taxdiidihi sal l slam bidalik waagii nebiga xadiidkan uu sheegayo shiico ma joogin iyaga shiica la khilaafaa halla khilaafa nebiga shiicada ma dhihin sababtoo maba jirinba shiico waagi nebiga soo ma fahmi ee yahuud iyo nasaaraa jireen iyagaas waayo nebiga waxa uu marka in la khilaafo ou amray de shiicadii hadday iyagu waafaqeenna iyagay raacayaan marka alla khilaafa iyaga fuqahada shaaficiyada aaday ugu dadaalaan shiico khilaafka waxyaaba fara badan baa arkay ay ku cilaynayaan waxaas shicaaru raafidada ama shiicada u yahay saas darteed waa laga tegaa bay leeyihin waana ku fiican yihiin meeshaashiicada in la khilaafo qaala shaaficiyu fi lum tacjiilu lfitri mustaxabun walaa yukrahu taakhiiruhu ila liman tacamadahu wara'a alfadla fiihi taakhiirka fadli ka arka wamuqtadaahu ana taakhiira laa yukrahu muطlaqan wahuwa kadalika ida id laa yalzamu min kowni shayi mustaxaban an yakuuna naqiiduhu makruuhan muطlaqan shayga cagsigiisa inuu makruuh yaha laakiin mukhaalafat ahlulkitaab haddii la sheegay waa maqsuud sharcan iyaga haddii la waafaqayana waa manhi buu noqonaa ma ugu yaraan karaaha lagama baxsan wاstadla bihi bacdu اlmaalikiyati calىa cadami istixbaabi sittati shawaalin lianlaa yadunna اljaahilu anaha multaxiqaة biramadaan huwa daciif walaa ykfa اlfarq maalikiya waxay dhahen lixda lixda shawaal ma la soomayo si qofka jaahilka uunan ugu malaynin soomkii inuu weli socdo farqiga u dhexeeya waa iska waadixuu yidhi kaas marka wax xoog badan ma tambiihun meeshan fiirna min albidaci almunkarati bidcooyinka la inkiro waxaa ka mida maa uxdita fii hada zamaan ibnu xajar wuxuu yidhi wakhtigan dadku waxay soo darisiiyeen min iiqaaci aladaani ahaani aadaanka labaad in la addimo qabla alfajri binaxwi ulii saaca fii ramadaan wakhtigiisii buu ka hadlayaa masar caado ka jirta wuxuu leeyahay aadaankii labaad ayaa taqriiban saac ulusu saaca saacad saddex marka loo qaybiyey meesheed inta aan fajarku dhalanin ayaa aadaankii labaad ay addimaayeen dadaalaan ka wadnaa bay dhahay koowaad maa kii labaado wakhtiga fajarka sheegaayey ayay addimayaan qabla alfajri biuluثi saaca wa iطfaaءi اlmasaabiix alatii jucilat calaamatan litaxriimi اlakli washurbi calى man yuriidu الsiyaama zacman miman axdaahu anahu lilاxtiyaaqi fi اlcibaadati markaasay waxay yeelayaan marka masaabiixda iyo nalalka iyo iftiinka dhan hala demiyo si mugdi looga dhigo oo laysu yiraa weli waaguma beryin si laysu dhaho marka walaa yaclamu walaa ayb walaa yaclamu bidalika ilaa axadu nnaas ubaan waqad jarahum dalika ilaa an saaruu laa yu-adinuuna ilaa bacda alguruub bidarajatin aadaanka maqribkana maxay samaynayaan wakhtiga ay qoraxda dhacdo hal darajo kadib ayay aadaanka maqribka samaynayaan dadkan cibaadadooda u dadaalaynaa bay leeyihin maqribkiina waa daahinayaan fajarkii oon dhalaninna aadaanka labaad bay addimayaan si dadku ay sownkooda intuu ka halaabi laha u waxaysnaayo waqad jarahum dalika ilaa an saaruu laa yu-adinuuna ilaa bacda alguruubi bidaraja darajadu waxyaaba waxaa waaye saacaddu darajaad bay leedahay macruuf darajada waa layska garanta litamkiini اlwaqti zacmuu faaharuu اlfitra wacajaluu الsuxuura afurkii bay daahiyeen suxuurtii bay dedejiyeen wkhaalafuu sunnata sunnadii bay khilaafeen falidaalika saa darteed wuxuu yidhi qalla canhum اlkhayru khayrkii baa ku yaraaday saa darteed dadkan wuxuu yidhi khayrku waa ku yaraaday sunnadii bay dabagediyeen ile waa khilaafeen wa kahura fiihim sharu shartiina waa ku badatay wallaahu musta ibnu xajar marka saas waqtigiisii marka saasuu sheega naa laftirkeenna dad noocaas waa jiraan waagii markuu qabla طuluuci اlfajri ayuu adimaa bacda اlguruub hamsa daqaa'iq ka bacdi ayuu adimaa maxaa dhacay haddii la yaraad ka wadaana wuxuu leeyahay waa dadkan cibaadadooda usugaa caqli iyo ra'yi buu ku shaqaynaa sharci kuma shaqeeyo ayb ma la rabo marka saas ninkaasi marka ama dadkaas waxay sababayaan masaajid dadku inuu khayrka ka yaraado macsida bal fiiri dhibka ay dadka u leedahay mujtamaca ninkan iyo ninkan iyo ninkan iyo ninkan dembi ay sameeyeen baa mujtamacii saamayn ku yeelana iyagiina dhaafa lagama karo diinay u haystaan waa laysku wareera qofka cilmiga le iyo iyagu aaday isugu wareerayan hadday iyagu awood yeeshaanna kaba darana isha uu ka fiirso waa wax kalood samayn karta male baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa afطara fii ramadaan ramadaan dhexdiisa hadduu afuro uma dalacat shamsu qoraxdii ay soo baxday waa afuray calaa asaas inay qoraxda dhacday qoraxdiiba haddana la arkay see layela waa masalo marka afurka qaala xadaanii cabdullaahi bnu abi shaybata qaala xadaanaa abu usaama can hishaami bni curwata can faatimata can asmaءa binti abi bakrin radia allaahu canhuma qaalat afdarnaa calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam waqtigii nebigaan afurnay yowma haymin maalin daruur leh maalin daruur u saaxiib uma dalacat ishamsu qoraxdii baa soo baxday waxay is yidhaahdeen qoraxdii waa dhacday wax yar kadib qoraxdii baa la arkay guduudkeedii iyo meeshii yacni shafaq maahane qoraxdii baaba la arkay qiila lihishaam hishaam baa waxaa lagu yidhi faumiruu bilqadaa'i qallo ma la amray waayahay maalintaa inay qalleeyaan ma la amray qaala waxa uu yidhi hishaam buddun min qadaa ay hal hunaaka buddun wax looga maarmo miyaa jiro min qadaa'in qado looga maarmo buddun marka istifhaamkii baa xadfan hal buddun min qadaa wax qallan looga maarmi kara miyaa jiraha uu yidhi marka ayb waa in lasoo qalleeyo une ayb budu min qaضاء huwa istifhaamu inkaarin maxduufu اladaati walmacnaa laabudda min qaضاء laabudda min qaضاء yani macnuhu waxaa weya marka qasab waxaa a qado masaladan marka iyadana feeri waqad ikhtalafa waqad اkhtulifa fi hadihi اmasأalati ibnu xajar wuxuu yihi masaladan waa laysku khilaafay fadahaba اljumhuuru jumhuurku waxay ku tageen ilaa iijaabi اlqaضاء culammada badankood in qalla ay waajibtahay ku tageen wakhtulifa can cumar cumar waa laysku khilaafay isaga cumar bn اlkhaaab riwaayada wax laga wariyey farawaa bnu abi shaybata wagayruhu min طariiqi zayd bni wahbin canhu tarka اlqaضاء ninkaa wuxuu wariyey cumar ka wariyey inuu qalladii ka tegey walafdu macmarin can ilacmash can zayd faqaala cumar wuxuu yidhi lam naqdi wallaahi ma anan qallaynin buu yidhi ilaahan ku dhaartee maa yujaanifuna alitm dembina haleeli maayo wax dembiya na asiibi maayo ijtihaadaan ku furnay dembina ma asiiba yani qoraxda marka la arko kabacdi waxa lama sii cunayo dabcan waa laga jooga taas maaha iyada warka maaha khilaafka waxaa weeyaan maalinkaas ma qallaynaan mise ma qallaynan ee adoo qoraxdii inay dhacday u maleey inaad qoraxdii aragtay intaad intaa qoraxdii aragtay ma sii waday marka maad sii cunay korigaas waa afuray maale maya wa rawaa maalikun min wajhin aakhara can cumar annahu qaala lamaa afdara uma dalacat ishamsu alkhadbu yasiirun arrinku waa fudud yahay waqad ijtahadnaa waana dadaalinay hadalkan marka wuxuu u egyahay in qalla lagu arkaan hadda qalle ma anfinaayo wuxuuna u egyahay yacnii in qallo meesha ay ka maqan tahayna waa iskaga suurtooga warawaa maalikun min wajhin aakhara can cumar annahu qaala lamaa afdara uma dalacat shamsu alkhadbu yasiirun waqad ijtahadna wazaada cabdurasaaq fii riwaayatihi min hada lwajhi naqdii yowman maalin baan qallaynay riwaayadan waxay marka cumar uu ku daray naqdii yowman maalin baan qallaynayna soo gudaynaa walahu min ariiqi caliy bni xandalata can abiihi naxwhu warawaahu saciid bnu mansuur wafiihi faqaala man afdara minkum falyasum yowma makaanahu warawaa saciid bnu mansuur min ariiqin ukhra can cumar naxwahu intaasna waa laga hayaa cumar qalladii wa jaa tarku lqadaa'i qallaha in laga tago waxaa yimid ayaa yimid can mujaahidin walxasan wabihi qaala isxaaq waaxmedu fii riwaayatin waاkhtaarahu bnu khusaymata faqaala qowlu hishaam laabudda min alqadaa'i lam yusnidhu walam yatabayan cindii ana calayhim alqadaa ana calayhim qada'an ibnu khuseyme wuxuu leeyahy isagu qallo lagama rabo hadalkan hishaam ibnu curwa ee buddun min qada'na isagu wuxuu leeyahay nebiga uma tiirinin saxaabigiina ma ka sheegin waa warkiisii qallo inay waajib tahayna ma cadda igama caddaanin buu yidhi in qada ay ku waajibtay wayurajaxu lwalu qallada inay waajib tahay waxaa rajaxaya annahu low humma hilaalu ramadaan bishii ramadaan ayaa la daboolay fa asbaxuu dadkii waa waabariisteen mufdiriina iyagoo afuran uma tabayana waxaa caddaatay ana dalika alyowma maalinkaas min ramadaan inuu ahaa faalqadaa'u waajibun bilitifaaqi fakadalika haada daruuraa jirtay bishii ramadaana la fiirinaayo waa dadku maynan arkin subaxii iyagoo afuran bay soo tooseen mar dhaxaa uu qof wuxuu yidhi bishaana arkay xalay haye maalinkaas marka inuu ramadaan yahay waa la ogyahay soo maa qallada maalintaas ma layska rabaa mase layskama rabo waa layska rabaa bilitifaaq culimmada taas kuma diidana tanna sidaasoo kale waayo wa qaala ibnu tiin lam yuujib maalikun alqadaa'a idaa kaana fii sawmi nadrin hadduu yahay som sowm nadara qaala ibnu lmunayir fi lxaashiyati fi hada alxadiidi ana almukallafiina inamaa khuudibuu bidaahiri faida اجتahaduu faأkhdأuu falaa xaraja calayhim fii dalika dadka waxaa lagula khiطaabay mukalafiinta ah sida daahirka waxa muuqdo hadday dadaalaan oy gafaan wax dembiga korkooda maaha sax waa dembi korkooda maaha hadda dembi layskumaba haaye de qalladii baa laysku hayaa soma fahmi shaygan yacnii dembi male waa run ninku hadduu ku afuro qoraxdii waa dhacday ahaan intuu dadaalo isagu dembi male laakiin maalintaas ma laga rabaa wax kala waayo ogo wadin maxaa yeeley rukniguu ka tegey imsaak ah alimsaaku ilaa guruubi shamsi baa laga waayey rukniguna waa shay ma'muura shayga ma'muurka haddii la hilmaamo ama qalad lagu sameeyana qalladiisa waa layska rabaa laakiin dembi qofkaas ma haleelayo baabu sawmi sibyaani caruurta yaryarkaa soonkooda cadayn xugun ku soo aroora caddayntiisiibuu baabiyey wa qaala cumaru radia allaahu canhu cumar waxa uu ku yidhi linashwaana nin dhacdhacayo khamraysan fii ramadaana maalin ramadaana dhexdeeda weylaka war hooggaaga eh wa sibyaanunaa caruurteenna siyaamun wa sibyaanunaa caruurteennana siyaamun ay sooman yihiin miyaad khamri cabaysaa adiga fadarabahu waa tumay marka waa garaaca waa tumay marka waa garaaca wa sibyaanunaa siyaamuntaa laga rabaa ilmahani baa sooman adigoo nin weyna meelaha ku dhacdhacayo khamri ku cabayo ayb qof weyn waxaa arkaya jidka jaadku cunayo waxaa laga yaaba ilma yareerna de inay sooma yihiin toban jir iyo wax lamid ah diinka diinkii xishoodkii allana uu ka dhammaaday waa xishoodkii bani aadamkana de ma haayo ma qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa bishr bnu اlmufadl can khaalid bni dakwana can اrubayic binti mucawid qaalat arsala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigaa soo diray hadaata caashuuraa subaxdii caashuura ilaa qura lansaar ansaarta degmooyinkoodii tuulooyin meelihii ay deganaayeen man asbaxa qofkii soo kacay saakay soo waabariistay mufdiran isagoo afuran falyutima ha dhammaystira baqiyata sowmihi soomkiisa inta hartay ha dhammaystira man asbaxa mufdiran falyutima baqiyata yowmihi almaa ku dhigan baqiyata yowmihi sooma dhihin baqiyata yowmihi maalinkiisa inta hartay ha dhammaystiro waman asbaxa saa'iman qofkii asagoo sooman soo waabariistayna falyasumha sooma qaalat waxa ay tihi fakunnaa waxaanu ahay nasuumuhu inaan soomayno maalinkaas bacdi intaa ka bacdi wanusawimu aan soominayna siyaamanaa sibyaanana caruurteena yareerka wanajcalu lahum waxaan u samaynayni allucbata waxay ku dheeldheelaan fa idaa bakaa axaduhum midkood hadduu ooyo cala acaami cunto uu u ooyo acdaynaahu waxaanu siinayna daaka allucbadaas xataa yakuuna cinda aliftaar ilaa afarka agtiisa laga gaaro waa ku sasabayna markaa ilmahaasaan ku sasabayna wanajcalu lahum allucbata ayaanu u yeelaynay min alcihni min alcihni suufka suuf ka samaysan lucbad marka suuf iyo waxaa ka samaysan boombala ama lucba saasoo kale aan u sameynayna fa idaa bakaa axaduhum midkood hadduu ooyo cala acaami cunto uu u ooyo acdaynaahu waanu siinaynay daaka kaagaas xataa yakuuna intuu ka ahaado cinda alifdaari ayb wfi اlxadiiثi marka wuxuu yidhi ibnu xajar wfi اlxadiiثi xujaة calى mashruuciyati tamriini الصibyaani calى الصiyaami kama taqadama xadiidku wuxuu daliilu yahay ilmaha in lagu tababara inay soomaan ayb tamriin looga dhigo iyagu waxba waajib kuma aha salaaddii soonkii waajib kuma aha salaadda iyada nas waxaa soo arooray toddoba markay gaaraan waalidka waxaa waajib ku ah inuu salaada faro aya waajib toban hadday gaaraan uu ku garaaco soonkii marka sidaasoo kale miya mase maaha soonku isaga nas gaara kuma soo aroorin laakiin waa iska raacayaa sida salaadoo kale oo fuqahadu waxay yidhahdeen hadduu toban jir yahay waa xoogaa in lagu edbiyo marka soon la-aanta laga canaanto oo inuu soomo in lagu tababaro wa aqraba alqurطubiyu faqaala wuxuu yidhi lacala nabiya sal l slam lam yaclam bidalik waxaa laga yaabaa nebigu inuunan ogeyn isaga wayabcudu an yakuuna amara bidalika liannahu tacdiibu sagiirin bicibaadatin hayri mutakariratin fi sanati cibaado aan sanadka dhan soo noqnoqonaynin in cunug yar lagu cadaabo weeyaan buu yidhi ka nebiguna dadkan markaysaan samaynayeen isagu ma arkaynin wamaa qadamnaahu min xadiidi husaynata yaruddu calayhi وأbلغ min dlika ma jaءa fي xadiiثi huزaynةa أن النبy sl اه sلم kana yأmuru murضicaatihi fي caashuraaءa ayb وrabcaaءi faaطimة fayadfl fي أfwaahihim وyأmur أmahaatihim anlaa yurضicna ilى الleyl أhrajh بن huزayna xadiidka u sheegaya kan waay tusaya dama fahmin marka waxaa dhici karta in cunuggii marka hooyooyinkiiba u afkooda wuxuu leeyahay fayadfulu fii afwaahihim waya'muru ummahaatihim an laa yurdicna ila leyl ilaa habeenkii inaysan nuujinin say u tusayso sidaan uu sheegayo iyoma cad مع أن الصحيiح عnda أهل الحadيiثi وأهل الأصول أن الصحاaبiيa إdا qاaل فcلna kda في عهد رasuل الlh صلى اه عليه وسلم kاna xكمه رفعا لأن الظاahiرa طiلاaعه صلى الله عليه وaلي وسلم على ذلك